magaalada melbourne ee dalka australia waxaa xalay ku geeriyooday cabdi daahir afey oo ka mid ahaa guddidii qortay afarta soomaaliga ee sannadkii laba kun iyo labaiyo toddobaatankii waxaana u ahaa taariikhyahan soomaaliyeed haddaba warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa noo haya wariyahayaga australia ibraahim cumar baafo
allaha u naxariistay cabdidaahir afey oo xalay ku geeriyooday magaalada tan melbourne ayaa ka mid ahaa taariikhyahanada soomaalida ee burburkii kadib qurbaha u soo hayaamay muddo fogna halkan uu ku noolaa austraaliya si aan wax badan uga ogaado taariikhdiisa waxaan la xidhiidhay axmed naasir khaliif xasan oo ka mid ah ehelkiisa waxna uu ka waramayaa taariikhda kooban ee uu marxuumka lahaa inna lilahi wa inna ilaahi raajicuun allah u naxariisto marxuum cabdi daahir afey oo maanta aaskiisu ka dhacaya magaalada melbourne ee dalkan australia taariikhda soo gaaban marxuum cabdi daahir afey wuxuu ku dhashay magaalada shiilaabo ee gobolkan soomaali galbeed kun sagaal boqol soddon iyo toddobadii ayuu dhashay marka wuxuu ku geeriyooday allah u naxariistay marxuum cabdi daahir afey shan iyo siddeetan jir ayuu ahaa mar da-diisu ahayd markan uu geeriyooday allah u naxariisto markii xornimada la qaadanayay saddex iyo labaatan jir buu ahaa dowladdii cabdullaahi ciise maxamuud allah u naxariistay daakhiliyadda ayuu isagoo yarba uu ka shaqo galay waxbarashana uu maaragtay uu helay muxuu ahaa uu halkaasuu ku hana qaaday ilaa iyo maalinkuu soo qaxayey ninety onkii ilaa waktigii xornimada la qaatay ama dowladdii daakhiliyadaba waktigaas ahayd intaasoo dhan dalka soomaaliya meel lakamuna aadin wuu u shaqaynayay dadkii u shaqaynayuu ahaa xeer ilaaliyu ahaa professionalkiisii wuxuu ahaa garsoore oo shaqadiisa maaragtay intii badnayd uu ku soo qaatay allah u naxariista intaasaan hadda taariikhdii taagagees aan ka odhan lahaa waxaa kaloo lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa sida la sheegay guddidii qortay farta soomaaliga kun sagaal boqol labaiyo toddobaatankii intooda badanna waa ay geeriyoodeen waxaase la sheegaa inuu isaga ahaa shakhsigii u dambeeyey ee ka noolaa guddidaasi sida uu mar kale faahfaahinayo axmed oo ehelkiisa ah marxuum cabdi daahir afey wuxuu ka mid ahaa guddigii qoray af soomaaliga oo uu xubinka ahaa wuxuunan hadda ka ahaa ruuxii ugu dambeeyey ee guddigaas af soomaaliga qoray guddigaa ruuxii ugu dambeeyey buu ahaa muddo ku dhow soddon sano ayuu deganaa magaalada tan melbourne oo uu hadda ku geeriyooday intii uu joogayna waxa uu qeyb weyn ka qaatay horumarinta iyo isku xidhka jaaliyadda soomaalida ku nool magaaladan cabdidaahir afey wuxuu yimid kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii buu magaalada melbourne yimid wuxuu ku biray markiiba dhaqdhaqaajiye ama uu ku biray odayaasha ama isaguba hormuud uu ka noqday ama guddoomiye iyo jerman iyo waxyaalo fara badan uu ka soo maray guddiga jaaliyadda soomaaliyeed waxaana uu wax ka dhisay ururka jaaliyadda soomaalida ee hadda ka jira gobolkan victoria ee loo yaqaan sakof oo uu guddoomiye ka yahay doctor xuseen xarakow sida uu ii sharxayo isagoo weliba qayb weyn ku lahaa u ololeynta in afka soomaaliga lagu daro manaahijta dugsiyada gobolkan victoria si ardada soomaalida toban buundo dheeraad uga helaan kolka ay galayaan imtixaanaadka dugsiyada sare cabdi daahir afey runtii wuxuu ahaa oday aada u qiimo badan communitiga qiimo weyn uu ku lahaa wuxuuna ka mid ahaa raggii asaasay urur la yidhaahdo somali sudan council of victoria lafdhabartu ahaa oo ilaa hadeer labaatan sano urur shaqeeya cabdi daahir wuxuu ahaa odayaasha magaaladan lagu xisaabtamo wuxuu ahaa guddi wuxuu ku jiray magaaladan ka shaqeynaya af soomaaliga in lagu daro waxbarashada iskuulaadka sida ardayda soomaalida ay u helaan toban dhibcood oo dheeraad ah cabdi daahir afey allaha u naxariistee waxauu ifka kaga tegay afar caruur iyo hooyadood ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia